بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفايلا كدواذا برنامجك كلن كيدا عد ورسن مقالة بيدبا وقبضا وكونا سينك هاين ولبا يوكم دا
إلا قوفرنا بيضا دلدي شهادين لكهاودي ترسلنا قريبا قرنا ثم يكفوا المشرحين وما يرى شهادين كتابين يكفوا قوتو ومن يلدردن ولا نبانو يكفوا قوتو ترسمايا سير قوفرنا بيضا سحلوانا دا قوفرنا بيضا يوم رأي سبطانك الشعب كهر كوفوكا بسكو كل جماعة لن ألا لن كمسكي من رأي وطنك سبب بالتوازيك جسون من رأي الدورها weliba usahaaye kulan yo weeliden golaha baarlamaanka manka sare iyonay manka hoose ee asal ahaan leh ku doorida deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya dad qodoba oo hooseeya ha saareen in anjarna musharax kumada musharaxiinta xilkan teegan gobodowka korsaga madawiinantilan reeba korna ciidamadii hamarna kusheen in reelannaga in doorashada xoryoonay xalaalandhiida taas oo kale waliyaaboytinka dheegan doontaan weliba yo kumad aha gudoomiyaha manka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo deeri magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ujeedka kiishay mayeta axmed madoowe marakaleta iyo sagarbaashkii erirtan la fiirsadii mas-uuliyiintanka sarayta ee dalka xillo xaaladda siyaasadeed ee dalkiyada ku deeganta jaha wareer taas oo kaleeta barnaamijka kulanka idaacadda warsanka waa kuwali aboonisiinkahay weliba iyo kumada ah laakiin inteena kale waxaan rabnaa wanaagga guud inaan ka shaqayno soo dhoweynta inaynu ka shaqayno amniga inaynu ka shaqayno jawiga inaynu u hagaajino kulligeen inaynu ka midaysanna ciddii soo baxaysa jawi nabad qaba oo caafimaad qaba inay ku soo baxdo wasaaradda warfaafinta maamulka puntland yase ku digdi xaaladda xumo in yeedaha wajahda puntland kaasoo keedan diyaargarowga doorashada madawiynename taasoo dhihi doonta ballo janwari maamulka gobolka shabeellada hoose iyo guwarbiyan howlgalayo sameeyay xillo gobolka shabeellada hoose likidili abaanduuligiiyonay taasoo kale taliyagii qaybta tumiyonay lamada abriil qodobadaas iyonay qodobo kale iyo ka dheegaysan barnaamijka kulanka idaacadda warsan oo namaadan haatay dhegeystayaal mar kale kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeyey waliba useeyey oo taariikhda keedanta tumiyanay lamada balolyahaad sanada lamada kun tumiyanay siyeedka kulan iyo weeladeen baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan haha ku jeedan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba kulankaasay jahayaan ahaanayo shir gudoomiyayan gudoomiyahaaga hata talada haye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyahagii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo gudoomiyahagii hore ee sheekh iidan madoobe shirko waliba usahaaya koyo-oniska koyen dhammaanba xildhibaanada manka sare iyona imanka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya koonfur warsila ku dooradeen waliba yosaaranee qodobo dhooraade kaasa kumadaadshi in anjarna qof sagoone ee lunkureebo doona tartanka madaweynenimo ee koonfur galbeed tanyo ku bahaase meele in habahaayan warar iyo in xaqiiqadee dhabteelan ogaana ee bara bulshada sacdoogilaha dhaafahaysla dhamaraayeen in mukhtaar roobo cali abuumansuur lunkureebo doona tartanka madaweynenimo koonfur galbeed ee soomaaliya laakiinse tanyan muuqati in yeeda meelo kobaji in ciidamadii hamar kusheeni baydhawoiyo roogan intiiyo reedlanka naga magaalada muqdisho in doorashad yeedan dhiyada suxur iyonay xalaale qodobadaasay ti oo guud waliba unwalku weydinayay xildhibaan fanaha xukuumadda golaha baarlamaanka waana ku mid nagaday geeka xildhibaanadii kulankaas iyo ku qayb galeen
bashiirow adigoo dhammaan mas-uuliyiinta reediyo reediyo warsan iyo dhammaan way leedahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed sunsalaame baabasalaam geedka wadada wadagada sharaf neensuubeeg xildhibaanada xildhibaanada cagalka sare ee xildhibaanada golaha shacabka iyo mahad golaha wasiirada oo digir marifleh iyo waliba raay oo gada sharaf nsuubeey gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane ambasador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ujeedada galada may raay weynanka sheegayha anatiin weeriyan arhay maynatinka weerey inaan ujeediday oo armo koonfur galbeed ka saabsan sii ka dhaay ujeedkay weli aan arhayhaan maadaama aan may rahay leaderkay oo habigeeka digilmiraf leh oo kursigii lama dalkan aan ahaa leaderka digilmiraflan aan ahaa inaan fikirkay siiga dhaay in bayla rahay koonfur galbeed dhibaato ka dhiidaan anfadaana inlan koonfur galbeedan dhaladay shahaadadiis la gaalday tartanka qureebo korna dhammaan dika food musharaxiinna waa mayrahay shahaadooyin ka qaadeen dika kafoodo ununaydhardeen walaanyogaan wiilka kafoodo tartamaayaan reer koonfur galbeed iyo xildhibaanada koonfur galbeed yoo mayrahay rabitaanka shacabka reer koonfur galbeed ku turjumaayaan lan alan lanka isbey mayrahay wadankaasaan u badbaadiyey kajartoon mayrahayo doorahan oo halkafood kumida nankureebo korna ama fikirkii kaaso isiina imisan mayrahay maygabiyo mayku fikirahay sameynarna oo masaalida koonfur galbeedka xisaabtamo ama oo nabadgelyada koonfur galbeedka xisaabtamo walayn aragayn halka mayrahay koonfur galbeedaan araga in fikirkaan qabatiin inta ay kasootii kawerana mayrahay warshii mudilaa koofintaasaa koobanahay okay isin ahaanta tiina isiina fikiro sameynana seeteen
xildhibaanadu meeraayo runtii oo digil mirafle oo shirkaas uga gali wali anigu reehaboolka dad sagaalin istagaal dhibe istagaal wali handhawaayo na aha fikirka iyo miraayo guddoomiyaha baarlamaanka madax maxamed mursal sheekh abdiraxmaan fikirshiiga handhawaayan boqolka dad sagaalin istagaal dhibe istagaal fikirshiiga handhawaayan ciidamadii bay dhabalisheen may ku erteen
ciidankaas meeraay runtii way lahjiyadi yihiin in ciidankaas meeraay baydhoo munaasaba nihayna baydhoo weli roogana meeraay ciidamo oo meeraay oo amisoo ma roogan weli roogana ciidamo oo military ah oo dawladda federaal ka roogan weli roogana ah ciidamo booliis oo dawladda federaal ka roogan weli kala rooga ah ciidamo oo nabad sugida oo dawladda federaal ka roogan weli kala rooga ciidamo daraawiish oo meeraay koonfur galbeed roogan ciidamo nabad sugida meeraay oo koonfur galbeed sulata roogan ciidamo baydhoo ka filan roogan yadhaslakatay in ciidankaas meelada jiray dhibaato kale may lahayn horseedo kol hanagoma daawo kale ma hayna yadhaslahajeedi maya go-aamidan in lahanag waa mase in ilaa amar dambe ow
ma may lahaay koonfur galbeed andhabadi codobkaasu nahaw ciidamahaas meelo duulahay gaaba ciidam hajeey gabanka jira makaalow riyahan horta may lahaay horta majeyna may lahaay madhowra may lahaay xiisada majeyna ciidamada meelo jeey nan marahay koonfur galbeedna nan marahay digil mirafnan daladi oo qabaay majarna oo ingeedama meelda kawaarara waxaadur kumase dabay inta jara makaalow oo bajaroon mayrahay dan digil mirafnahtii makaalow hankeedahay digilray runtii waa dadgaara waanta dadka madooba jiiyaan taana laakiin mayrahay ciidamada shigitoogan laka ganacsan meelahay makarag
okay doorashadan gadaalan dhiyaasa farangelinta ed ee dawladda federaalka iyo ada wadoona maysa ku ertan
qofka codka way isku leh may dhahay reer koonfur galbeeda isku leh codka way dhaaha dadkan saladeen reer koonfur galbeeda isku leh marka dawladda federaalka dastuurka may dhahay dawladda federaalka boqol iyo afartan iyo dhowrka mudan kayaala hal qodob kumid ah oo dawladda federaalka dawlad goboleedada may dhahay wasaaxiintii oo kabargeliin oo hariinku marka qodob soomaaliya wali waa latay may dhahay dastuura lata dastuurkeena may dhahay federaalo dawlad goboleed kasta way leedahay calan gaara waa leedahay dastuur gaara waa leedahay dastuurka koonfur galbeed oo aan gaarana marka gorom may dhahay in dawladda federaalka may dhahay oo dastuurkii oo marka gorom in may dhahay musharax may dhahay oo dawlad goboleedka lata may dhahay oo dawladda horsulmi korta marka gorom ujeedada iyo wala dhan wadin laka koobana kolay jaraya ma qortan waska diidinyaa may dhahay horumarka koonfur galbeed la diidinyi koonfur galbeed may dhahay in horumarto la diidinyi in koonfur galbeed nabadnagato la diidinyi wala diidinahay in koonfur galbeed ma rahay jilisteed iyo bilaasheeda korturaayo kubadbaado la diidinay laakiin taasiyaalahay walwantaalo reer koonfur galbeed antaalo may rahay dawladda federaalka unu baka jarna dawladda federaalka may rahay shuguulma ku leer antiyaalahay waliya shuguul ku leersamaa
idaacadda warsange magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan barnaamijka kulanka iyo ka guda jarneed cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha gamanka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya wafdo bileeran wuxuu hogaamiyey geeka weliba yoodeerane ee magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubal weliba iyo hadhawaayeena madaxdanka sareyta ee maamulka sayti axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka saytina usu ku mid ahaye iyoni xubno kale wasiiriyone baarlamaanka iyoona iska jiraan axmed maxamed islaam axmed madoobe yaan koreyntii saxaafadda la hadli welinuus haye ko ku hadli xaalada siyaasadeed ee xiligan dalkiyada ku jirta taasoo kale weliba meelo ku hadalaya gudoomiyaha gamanka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyona ujeedadiisu soona ku hadlo waxaa aada iyo aada sharaf weyn looga maanta in soo siyaartay gudoomiyaha gamanka sare madax cabdi xaashi iyo waqti sanadkadaa waan baarinaya waxaa loo egaa wax gaaro sanadku qaranka lagu wajaho waa saldhiga federaalka marka isaga inta badan iskanjare masalaadood asaro markaa soo dhaweyntiisu waxaa noo tahay wax aada iyo aada u hadeeno iyo hajarinteeda marka laga soo talo waa hadallada iyo walmaanta ay ku jireen asal ahaan dawlaa nala badan la wada hadallada marada isku in alxamdulillah maanta ay lahayd sayarka saaxiibada iyo sanadkada la socdo aada baa nagu soo dhawaa ragga ugu cusubnaa siyaasadda soomaaliya waxaan inaga ku soo dhawaada jubbaland xarunta kumeelgaarka ismaaciil aad baan idinku soo dhaweynaya aad baan ugu faraxsanya arrintaa wataan iyo waxaad ka hadlaysaan iyo wixii jiraan insha allah waan ka wadan doona keliya maanta soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo u baahan in loo naxo loo naxariisto loo turo la fiiriyo waddankan meesha uu ka yimid iyo meeshuu maanta taagan yahay waxaa garan karaya ciddii joogtay soddonkii sano ee dhibaatada ay dhacaysa waxay garan kartaa xaaladda la soo maray iyo xaaladda waddanku meesha ay maraysa laakiin waxaan odhan karaa ma garan kara qof socoto ku yimid taas daraaddeed ba waxay kulligeen ina wada furan tahay oo weliba aqalkiinan sanadka iyo odayaasha soomaaliyeed ee waxgaradku oo maanta ay waajib ku tahay in loo turo waddankan oo la fiiriyo xaaladdiisa oo laga odayeeyo oo la isu tanaasulo oo waxaa laga shaqaynayaa ay noqoto waddankan iyo meesha uu maraya xaaladii sidii hore loogu sii wadi lahaa aad baan idiin soo dhawaynaynaa imaantikiisa wuxuu noo yahay farxad waxaan rajaynayaa insha allah inaan wixii fariimaha iyo wixii hadalana aan dib ka wada hadli doono mar labaad iyo mar saddex soo dhowaada odayaasha kulligiin waa in laydin wada xusaad mudantihin laakiin waa raggooda waaweyno kulligood waa waxaan mara intii ugu cusnayd baa lasoo qaaday markaa khayr badan inuu ka socdaan filaya aad baan idiin soo dhaweynaynaa
xildhibaanada kale iyo madaxda kale ee ee dowladda jubbaland aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowayntan qadarinta iyo qiimaha leh ee aad maanta noo tahay anigoo idinka cudur daaraya annaga daagistayadii aanu soo daahnay oo aan isleeyahay muddo dheer baad cadceedan joogteen raalligelin baan arrintaa ka bixinaya marka hore oo ah yacni inaydan saaka aroorti intaad halka timaadeen ilaa waktigan aad nagu sugayseen raalligelin raalligelintayda caadi aan ka bixinaya anigoo ku hadlaya magaca wafdigan ila socday aqalka sare intaa haddaan ka baxo magaalada kismaayo waxaa iigu dambaysay toddobaatan iyo lixdan waxaan imid toddobaatan iyo afartii mar labaad waxaan ku soo noqday toddobaatan iyo shantii mar saddexaadna waxaan ku soo noqday toddobaatan iyo lixdii waad garan kartiin wakhtigaa waxay ahayd wakhtigii aas-aaska xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed anigoo xafiiskii siyaasadda ka tirsan ayaan saddexdaa jeerba u imid xul xubnihii gobolkan uga mid noqon lahaa baarlamaanka maanta waxay ii tahay farxad aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo iyo sharaf toddobaatan iyo lixdii imisaa ka dambaysay kismaayo intaa ma arag laakiin maanta inaan imaado iyadoo dawladda oo nabada farxad weyn bay ii tahay oo waan ku qadarinayaa madaxda mas-uuliyiinta guud iyo dadweynaha shacabka ee dalkan jubbaland dowladda jubbaland iyo gaar ahaan shicibka kismaayo besh ma animan intaa laakiin maqalkaan haya ayaa ah inay nabad tahay waana waxa ugu weyn waa waxa ugu weyn ee aynu maanta u baahanay innagu waa idiin nimid waxaanu idinku nimid nabadda oo ballaarata iyo dalkeenna guud ahaan oo nabad noqda oo mid noqda oo heshiiya ayaanu idinku nimid inaanu idinka helno fikirkiina dhabta aan ogaano arrintaanu idinku nimid taas weeye waynu iswaraysanaynaa sidii uu madaxweynuhu yidhi waa isweydiinaynaa laakiin ogaada ogaada waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay midnimo iyo nabad ayaynu u baahannahay guud ahaan dalka soomaaliya yani qof kasta oo mas-uuliyiina inuu taa maskaxda ku haysto oo uu noqdo diyaar u noqdo diyaar heshiisiin iyo wadahadal iyo nabad aan dalkeenna aan dalkeenna ku gaarno nabad aad iyo aad baad umahadsantihiin maanta intaasaan odhanayaa yani waxaanan idin leeyahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowayntan iyo tixgelintan aadna siiseen aad baad ugu mahadsan
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare yahay kowse xaqiiji in ciidamadu iyo sameeyeen howlgala yoanasaas oo kale iyo sameeyeen dagaalo ku dhanea al-shabaab waa ka gudoomiyaha u waraysi laweeladii waryaagana ee cabdirashiid cali maxamed wuxuu ahaa mid laga fuliyey degmada awdhegle oo lagu bartilmaameysanayay niman nabadiida oo meeshaasi ku dhuumaalaysanayay kala soo leegleeyey shirqool ay doonayeen inay qaraxyo iyo dhibaato dadka shacabka ugu geystaan magaalooyinka waaweyn marka meeshaasi ayaana lagu bartilmaameysaday waana la burburiyey waxaalaal wixii qaraxyada ahay diyaarinayeen meeshaas ayaana lagu laayay dadkii dhibaatada soo naleegayeen ee naftooda inay halligaan shacabkana ay halligaan doonayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa xarayso labiy tobankii habeenimo ama lix saac habeenimo marku ahay ciidamada xooga dalka ayaa haya ciidamada wax fulinayay oo dhulka ku degay oo nimankaasina meeshaasi howlgalka ka fuliyey oo ka baabiyey waxalaalo wixii qaraxyada iyo dhibaatada dadka ay u diyaarinayeen waan gartay marka waxaan kaa rabaa awdhigle gacanta yaa ku haya ma al-shabaabba hore uu hayay mise ciidanka dawladda ka taliyi jiray waa goobaha aan doonayno mar dhow inaan ka xoreyno nimankaas nabadiidka ay gacanta ku hayaan waan gartay khasaare maxaa jira marka howlgalkaas ka dhashay meeshaasi nimankii dhibaatada ka waday oo dhan ayaa meesha lagu xasuuqay waana howlgalkaasi mid guul kusoo dhamaaday ayuu ahaa balse tiradooda iyo cadadkoodina aan kasoo sheegi doonaa waan garta laakiin mudana guddoomiye al-shabaab war ay ku qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan waxay ku sheegteen in weerarkaas ciidamadii soo qada iska caabiyeen xilli ay ciidankooda difaaca ku jirana ay la markaasi kusoo beegmeen marka hadalkaasi maxaad ka oran laha dankaaga waxba kama jiraan oo dadkii shacabka ahaa ilaa saakinsa ilaayo maanta duuradii ayaa xataa meelihii weerarka lagu qaaday xalay laga fuliyey ayay ayaga xireen oo shacabka ka xireen shacabka ayaana dhiigii daadsanaa iyo meydkii ay qaadanayeen meesha ka balbelinayeenna ka markhaati kacay oo meeshii sheegayay inay dhibaato weyn kasoo gaarto gaashay waxa iska caabina miyaa jiro al-shabaab ay ciidanku kala kulmeen mise si nabada iyo howlgalka u fuliyeen si nabada ayuu ku filayaa howlgalkii waan gartay muddooyinka ugu dambeeyey mudana guddoomiye howlgallo dardar ku socda ayaa shabeellada hoose deegaano ka tirsan gaar ahaana kuwa ay gacanta ku hayaan al-shabaab ka socday marka howlgalladaani qorshayaasha ugu dambeeya aad ka damacsantihiin iyo ajandayaasha deegaano horle aad rabta inaad qabsataan maxay yihiin halkay ku wajahantihiin
gobolka shabeellada hoose oo dhan meel walba iyo buqac kasta kamida inaan ka xoreyno nimankaas nabadiidka ayaa naga go-an waana howlgal socon doona ilaa iyo howlgalkaasi uu kasoo dabadaboobo nimankaas in laga saaro gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeed oo idin laga saaro
laakiin howlgalkaad wadaan waxaa barbar socda weerar dhabagal al-shabaab qeybo kamid a shabeelladaas ay ka fulinayaan halkee wax ka qaldeen marka guddoomiye dhabagalkaasi waa wax ayaga isku dayayaan inay ciidamada ku hor istaagaan balse waa mid aanan marnaba aana sabab u noqonaynin inay ciidamada istaagaan nimanka ciidamada haliyeyada ah ee libaaxyada ah ee la dagaalamaya nimankaasina waa kuwo meel walba uga daba tegaya geed walba ay ku gambadaan iyo god walbay ku gambadaanna uga daba tegayaan marka waxaan leenahay guul insha allah waana laga guulaysanayaa haddasaana waa ay socotaa hawsha meesha meel wanaagsan ayayna maraysaa hawl- howlgalkaas laakiin marka eh, howlgalladan aa isbarbar dhigto iyo eh, weeraradan ay qadeen al-shabaab weli ma las dhihi karaa gobolka awood ayay ku yeel- eh, ku leeyihiin al-shabaab hadday awood ku leeyihiin ma aysan dhici lahayn in dhawaadkii ay haysteen oo dhan laga xoreeyo lagana qabsado deegaanadii ay haysteen oo ayaga ay ka talin jireen shalayto marka tan waxay caddaynaysaa in gobolka aysan kusii joogi doonin ayna kasii shaqayn doonin balse laga wada saari doono gobolka shabeelle hoose guud ahaantiisa ugu dambayntii maxamed ibraahim bare guddoomiye waxaan kaa rabaa ciidamada howlgalka ka wada shabeellada hoose ma ciidanka dowladda keliyaba mise ciidamo kale baa jira sida caadiga ah ee caawiya ciidamada xoogga dalka
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalka wada oo wax garan oo kale iyo meelo kale aysan jirin balse in ciidamada deegaanka iyo shacabkii deegaanka intaba waxay diyaar u yihiin ay garab siinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyana oo la dareertan barnaamijka kulankii ee ka guda jarnay ha ka dhowaada warbixin taasoo ku hadalhaasa xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya xiligan waliban in diyaariya buwaan weerow
waxaa ka dhowaada dhugunsidayaal warbixin ku hadalaa sohriyadan dhiyowka doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya warbixintaas ownan ka maga darnay federaalka iyo fadiyooda koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliya may baan tillaabo qaaday in niyada hoojida jiritaanka dowladnimada soomaaliya iyoonay mideeyowka shacabka soomaaliyeed may baa dastuurka laka qoray in la dhiso maamul goboleeda taas oo lan aragay in laka mideeyo kora jiritaanka soomaaliyeed may baa la dhisay shan maamul goboleed oo yeeshan ay yihiin jubbaland koonfur galbeed hiirshabeelle galmudug iyo puntland oo hordhaanba maamul goboleedya guud ahaan ayaa inis dhistay taas oo dhiskarahay ini maamul welba usahag in lay ismaamulowshay haddaba noonka dheerana dhisowka maamul goboleedada soomaaliya may bafaday inaan intaa ku jeedi godobo badan oo ku saabsan doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya xiligun yamayba ololo doorasho ku jirta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yeedo dowladda federaalk soomaaliyana faragelin eedan wiin yeeda kahayta doorashada koonfur galbeed soomaaliya oo la fadaay in yeeda qobsoonta tumi toddobada nofembar lamada kun tuni siyeedka doorashadaas oo diyaar lanhaayo ini la qobada tumi toddobada nofembar yamaybaan teeginayana murashaxiin fara badan ooyo ku mid ayiin madawiinagii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo haayay musharax anteegan heelka madawiinenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar roobo cali abu mansuur oo usuuna eh musharax anteegan heelka madawiinenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed aadan fargeeta yuusuf baadiyow aadan maxamed nuur saransoor xuseen coloolakuus injineer saalax iyo xuseen kushub ibraahim maalin nuurow cabdicasiis laftigareen iyoonay sayid axmed sheekh daahir intaas may bahaayeena murashaxiin inteegin kollaytamowka madawiinenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya is-oo duugi meelo marow yamayba wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ha saartay waraag meel ansaarnayna oo ku hadalaasi mukhtaar roobow cali abuumansuur warqadaas yamayba dheraf iyo weelwelwiinka abuurtay shicibka ha ku jeeda koonfur galbeed soomaaliya warqadaasyo midba dhaliiday ini idaagta taageerada lanhaayo musharax madawiine mukhtaar roobow cali abuumansuur iyadoo shicibka intiyo shal duwagna lambasadooyo un ku hadaleen warqadaasay xukubadii wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya saasaatoo bulshada hakujeeda koonfur galbeed soomaaliya yamayba kamid ay sameena ini la rahaa mowqif sho masalandoora lankiyo fadaayan doogi hakubahi dowladda federaalk oo hayo ini mukhtaar roobow is ini sharaha korna yamayba nagaday faanus la gaabay dowladda federaalk soomaaliya yamayba ulees hasaar doorashadii koonfur galbeed soomaaliya mayna bilaawtay in xildhibaanadii koonfur galbeed iyo markaas anroorta magaalada muqdisho siyahan bedela mowqifsho bahowka xildhibaanada koonfur galbeed iyo onbahan magaalada muqdisho iyo mayba shicibka kanagatay too weelwelwiinka abuurtay iyada waana saameyn kuweelatay madawiinagii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan isoo waanahay musharax inteegan kulaytamowka heelka madawiinenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iscasilowka shariif xasan sheekh aadan is iscasiliya mayba ka asteeyay ulees iyo hasaarta dowladda federaalka soomaaliya iyo baarlamaankiisii oo lanrorday magaalada muqdisho taas oo dowladda federaalka ku damboyta mayba hadalada isku mid haaya shariif xasan sheekh aadan ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidka jari waktigeeda ma sharaxa inaan ma sharacno madaxda hor wali kalifay barlaamaankii isugu sharafta lahayd shaqeeya si dheer hawada shaqeeyay haddii intii la qaado xamar la geeyo iyo hamar laaka tashkiiliyo ama la oowada madiyo ogolaadeen yani ogolaaday anigan isku tashkiiliyo ama la oowada madiyo ogolaadeen yani ogolaaday anigan isku tanasuli sababta ana ka tanasuli oo anaan tanasuli toddobiyo toddobaada tartankii haya anaan ka tanasuli taasa sababnay hoyo antilay roogo fadeen antilay diido fadeen santuublay ka ogaado fadeen laakiin haddii oo madabaheenno iyo iyo ogin walay on baxayn walay lanka weeri iyo lanka weeri dawladdiina haddiibi goroti gorashadeennaga tiiniyeenay meeliyeenay antilay dadka loo bangareeyo fadeeno antilay la shaqeey lahay iyana intay war xaqiijido dadka dawladnimada iyo baawarka in adeegsati iyo goosati markaas dartee wala yaree meeluntan jidmatay ku banaan saas dartee aan ayaan ku tanasuli runtii dhabaanka iyo wasiir dhabaanada iyo wasiirada iyo shacweynaha qeybashii shalduwin oo runtii wada shaqeynay afar sin oo tuma maalmood ku dhiman ciidan ka mahadnagee wayna rajeeyeyha inay doorasho nabado galaan inay doorasho xaqe galaan doorasho dimuqraadiya inay galaan inkastoo saaka ay muuqato saakay la ka wadaya hana suurna lahayn laakiin haddana way rajeeyeen inay onaysa fayla iyagoo caqliyadiyo iyo diintiyo iyo dareenkiyo ka shaqeeyaan inay doorasho xaqa dhiido dowladda soomaaliyeed weliba lahaa dadkan aan dhexeeya maamulkana dhibaatooyinka usahaay iyo wala u kabitaankan baahayni halku kaba ee halkan shaqeeyay dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed wali lahaa dowladnimada meeliha taroogta ay reedeen ku noqdeen maamulku meelaha ku bilaawday lam walif laga ku sheego meelaha ku bilaawday walif la gorode daashka unaa ku bilawnay haddaba nqaadoy dardaar ada ka helaasa dhaxal afka bulshooda maybwa fank waano fanaanintii koonfur galbeed godob ahaan fanaaninta magaalada baydhabo oo ku hadalayaan rabitaanka bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana la dardaarimayaan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya iyoga markaasay shaqsi magaashii inqaadana laakiin weydiiyaan ini landoora lanmuwaadin ee haabahaatoo bulshadii koonfur galbeed ulaas yaranagati ambahowka xildhibaanada iyo ambahaan magaalada muqdisho mayna dareemana in xildhibaanadaas lafadaha ini mowqifsho laha bedela waana la gaadada damiirsho horeyna siinka sheegi afka bulshooda maybwaac fanka fanaaninta magaalada baydhabo bayhaw iyo garbooda oo ka hadalayaan afkii bulshooda iyo maybaliyiin
Itani kujeto Ata serere Itini kujete Erek ideng Ada Adu Halaji maune alankeen dhagaagay aasaas meel eber eh ebkiinin ku jeeyteen
arla koonfur galbeed intaasay ku ejoogo afsho waadhasi wakiideyey aasaas mileber e etinin ku jeyte
haabahaato may bahriyad andhiyey doorashadii koonfur galbeed oo la fadaay inid iyada tumi toddobadii nofembar oo dib andhiyadii waana la kowaali labaatan iyo sideedka nofembar bulshooyada koonfur galbeed yamaba ishorsadayana su-aalo iyadan fara badan oo waana jawaabna an waayan bulshooda may leyina xildhibaanadan koonfur galbeed una ballamaan noo qaadan ballantiyo noo qaadan may bahaatay ini afafkiigana yoo ka hadalaan maadaama lan welba oo xildhibaanay us markaasay metalow bulsha balantii ku gaadheen bulshadu undabowshe balantii ku gaadheen bulshadu undabowshe ay la baalmarnay baalkiin berkole intadooy baarlamaanko salaamantiin warkii ku qaadeen bulshadu undawowshe warkii ku qaadeen bulshadu undawowshe ay la baarmarnay baalkiin barkole injadoy baarlamaanko salaamantiin khilaafka madawayaayo khilaaf khilaafka madawayaayo haamaahidi dalkan e bulshada wali fadaa soolay ambar miraahaha weligii humbaarma khilaafka madawayaayo خلاف خلاف بمداويايو هاي بادي دكان اي برشد ولي فضا صالي انبر مراها هاي لقيهم بهار معاي
tumi toddobaha ku guur labaatan isiyeed hadeg anteela noojara magaabsana dowladda may baabilaawtay iyadna ulees hansaartay fargelyoowkii yaadaka hayti doorashada koonfur galbeed soomaaliya warkii hore warhamoodi may baa lahangudubay ini doorashada haddana mar saddexaad dibandheeda waana la kowaala shanta disembar labada kun tumi isiyeedka haabahaato dowladda iyo mayba haddana hanti laba qaaday ini ciidamo yaadaha kurorta magaalada muqdisho waana sheenta magaalada baydhabo taas oo lanka gun lahaay ini laka arqaladeeya doorashada ku dhihi doonta koonfur galbeed soomaaliya marwalbana reedland dhakaay bulshadii may baaleeyena federaalk walma kuga wada korno una hildhibaane haankana iyo fariin indiradan waana may baaleeyena
It's the
ini mar saddexaad Cleveland dhaka doorashada koonfur galbeed Soomaaliya waana la kawaalay shanta December iyadoo horeyna lahan asta ay tumay todobadii kureed lahan asta ay labaat isiyad haddana la kawaalay shanta December cadaadis badan oo dhinaca dowladda ku kuwayaamay baa iyad aan ka habsaday musharaxiintii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo inteegnayeen hoggaanka madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya cadaadiskaas yamay baa saaway ini qaar kumad ee musharaxiinta inteeginaa heerka madaxweynenimo iyo isku casilan musharaxnimadiyo mayna kumad hayay musharaxiintaas is casileen injineer saalax maxamed aadan fargeeto yuusuf baadiyow xuseen kushub arrinta maybaa deertay saraan ulo ulima ah shantii disembarya la hadeeri doorashadii haddana maybaa lakawaalay tumi iyo sagaalka disembar labada kun tumi iyo siyeedka shicibka koonfur galbeed soomaaliya mowqif iyo ka teeganyin hogaanya fadahayan ini landoora oo adan maleeyasa ini dhammaan bulshada koonfur galbeed iyo kamadaysanyin hogaankasey owaad way noogi fankii fariinta gudbiyow noogi heer mayba la deeray bulshadiyo is-iraan dad islaam eba enaa dood i gaylaa daawo mayka deeraa dugunay karsanayn inti ka doodasaan dadow dabeelle ay nagaadnay hanfarhoo bukooy lambahandhooshayu bulshadii koonfur galbeed may ballayena aranta hildhibaanow niinweel hildhibaanow niinweel hildhibaanow niinweel moodi madu mowqifkaanu idaysaanareen bulshada hadalna mayba ku bilaabana hildhibaanow nidheeg nidheeg hoo madookoyta meelo walkalulaha dareerasa ana aan maleeyaw fariin way faray fariin way faray way noogi hildhibaanow nidheega deertay aranta dhegdaha nin raariw hildhibaanow nidheeg hadafkeen i murtideen sin edaino hildhibaanow nidheeg
hadafkan imurtideen halkun siinatayno harafkan murtideen halkun siinatayno
arrintimadaha ka hoorsatay hildhibaanadii matalayan bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddii hildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo nagadan haano inteegan ini marwalba ku shaqeeyan dano bulshada koonfur galbeed soomaaliya maadaama iyo iyin hildhibaano matalow bulshada koonfur galbeed soomaaliya bulshadii markuu noogday rabitaansho i shaksigiiyo fadaayan ini landoor iyo ku hadalaay may banilayin una heela ambaahangnaa hamuuntana oo roowaa hamigaan ahayn nin weelay micnaha mayban la jeedaan waldhaga garikiyan qaraso ar bulsho dulqaadkii ha ku leeday markii dambe fartiyo ka dhiibidaayan ha rowo ali abuu mansuur ha usan labin hela bulshada may ku aaminsanta may dhihe ma isbedele may la hele sideetan dhakawkun doorashadan sidii daa'imkay kawaara iyo nagadaasa bulshadiina may baaleeyena duugana hayrahoy dubataatayaalkinow geewelba isku toome ee geeka gooninin haato geelan foofhaayo too diiwaan galaasuwa edkiin gulwiinka deernoy mudanayaalkii koonfur galbeed taariikhda galaab
dabaadun luuftiya sin dheero luguntulin iskududuubohay lan aragoona luwaysinye loo jaray maysiin lahayti se duwal hadalla ibriday ana liyaabay unudhon laajaaibooni luulay o lan wiinowtey lan hanguursino biliin aragaane hatilay liskigerbidohayo labaatun jer hanglin jeediya ana liibriday liyaabay unudhomba laajaa'ibooni lulumeedun wiinadeeno lukoodo leseediya jiifano leel ilihal dhatiyo biyogun sudan labaayano lanki oomunku waraabu aysinya ana liibriday liyaabay unudhon laajaa'ibooni liiban oo laftis intu dhammaatay lijerhaayi dhiisma lahaka bilaawi labaatun jer eyini laha dhiisiyaayey madi usulafa gaduudiyey lihaachey taamnagidi hatina madwelbi lidhiisiyawa ana liibriday liyaabay unudhomba laajaa'ibooni liibanow too ogaaw langmoolka dhiya ete luguntu bes eley hangmaad laabki adlahaaytey labdabaadkii lishalgoositi liilki likiinkareebayba hatina berkooshey laandhowun liboo liinkadarelileyi lanki lukfermay fadiya luwugu luuftis eleeng e lindhiibidu lifadohaay oo lankaka jara malki liibana libintikiinka damboytey hoob adlikookorgaada murugdalikuwaayi fadi liibanow tanga ogaaw ay lugumeediya kiinhirino sida likiin liwu weydiyohaay lamasa haatoy siliniska ogye lisawa likuwaali leyli dheegohay wala laalka liindha dheeraysadohayo lutulikiinku duduubohay gurmeeda likiin ligu weydiyaaw lamakun ilabaatunka hoole deer luloolka likiinka aragne aragga luwaayo eedliinfadohay antamay baan inka eka warbixintii unan ku ka hadalaani fiitan dhiyawka doorashada koonfur galbeed soomaaliya oonan ka maga darni federaalka iyo fadiyooda koonfur galbeed may baana lanaa haakimow ilaahow reer koonfur galbeed haasidaa hantaladee haajidii u adinka saas
koonfur galbeed adii hilkoo sugaayana iloodii urmaay reer koonfur galbeed adii hilkoo sugaayana iloodiyo urmaay
guud ahaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan yantaa ka gebagabeeyaan aan jireedan kulmaana ko kan lamadaas saasiyana amaanaa lah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu